بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المعرف بالأداة فصل وأما المعرف بالأداة waxaan ku soo dhex jirnay macaariftii waxaan soo qaadannay addamiir kabacdina ismu lishaara kabacdina addamiir kabacdi alcalam kabacdi ismu lishaara kabacdina ismulmawsuul hadda waxaan qaadanaynaa almucarafu bial midkii al lagu tacriifiyey al-adaa wuxuu la jeedaa adaatu tacriif qalabka wax lagu tacriifiyo maxaa wax lagu tacriifiyaa al ashaasu ka wadaa marka almucaraf biladaa wuxuu la jeedaa alsmu lmucarafu bial isimkii al lagu tacriifiyey macaariftuu ka mid yahay isaguna al intaysan gelin ka hor laakiin muxuu ahaa nakir u ahaa al marka ay gashayna wuu macrifoobay waxaana macrifeeyey qalabkan ah al fa huwa almucarafu isimkaasi waa midka la tacriifiyey bilalifi waalaam oo isimka lagu tacriifiyey alif iyo laam waxaa ka fiicneed laakiin inuu yidhahdo fa huwa almucarafu bial waa midka lagu tacriifiyey al waxayna uga fiican tahay haddii kelimadu laba xaraf ay ka kooban tahay sideedaa la ysugu qabtaa laakiin haddii hal xaraf ay ka kooban tahay isimkeedaa loo laabtaa tusaale ahaan nuun fa huwa almucarafu haddii nuun wax lagu tacriifin lahaa fa huwa almucarafu bina lama dhahayo hal xaraf soo maaha isimkiisii u laabo maxaa leedahay markaas fa huwa almucarafu binnuun miimta waa sidoo kale haddii miim keli ay tahay oo miim wax lagu tacriifin lahaa fa huwa almucarafu bima la dhihi maayo xarafka ku dhawaaqi maysida waxaa ku dhawaaqay isimkiisa fa huwa almucarafu bilmiimi laakiin hadduu laba ka kooban yahay sidiisaa la ysugu qabtaa hadda labuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay hamzo iyo laam inuu sidooda marka isugu qabtay ahayd uu yidhaha fa huwa almucarafu bial damaa'irta marka la icraabaana waa sidaas oo kale jalastu ta'deeda marka ah rabto inaad icraabto tu damiirun ma dhahaysid isimkeedii u laabo maxaa leedahay wataa-u wataa-u laakiin laba hadday ka kooban yihiin sida sida jalasnaa oo kale nuun iyo maxay ka kooban yihiin iyo alif soo ma aha sideeda isugu qabo naa damiirun muttasil ale a dhihi maysid wannuunu waalalifu ma dhahaysid xuruufta marka hijaayiga ah alxuruufu alhijaayiya marna isimkeedaa la isticmaalaa marna sideedaa loogu dhawaaqaa markaasna waa xaraf marka waxaa kale jira xarafka iyo isimkiisa labay kale yihiin nuxaadu waxay wariyeen khaliil ibnu axmed alfarahidi inuu maalin ardaydiisa oo weydiiye uu yidhaahday jacfar jiimkiisa say ugu dhawaaqaydeen yacni xarafkaas bal ku dhawaaqa xarafkaa la rabaa nafsadaantiisa markaase waxay dhaheen aljiim markaasuu wuxuu uhi innamaa nadaqtum bilismi waxaad ku dhawaaqdeen waa isimkii walam tantiquu bilxarfi laakiin xarafka kumaydnaan dhawaaqin see marka loogu dhawaaqaa markaasuu wuxuu yidhahda waa inaad dhahdiin ja waa inaad dhahdiin weliba haa u sakti ugu daray saw ile waa hal xaraf mogtahay waa inaad dhahdiin uu yidhi jah waa inaad dhahdiin marka la rabo xarafka in lagu dhawaaqo haddaba waxaa kala jira marka ja iyo jiim way kala duwan yihiin ja-daani waa xarafkii jiimtuna waa isimkeedii jiim marka waa isim isim inuu yahana waxaa ku fahmaye waa la tanwiiniyaho haadaa jiimun baa leedahay waa tanwiinine alna waa geli kartaa aljiimu waa la dhihi karaa attaau waa la dhihi karaa alxaau waa la dhihi karaa waa asmaa marka kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa asmaau haadihi alxuruuf xuruuftan asmaadeeda oo yay asmaa u tahay aw musamayaadkoodii musamayaadkoodu waa xuruuftan haadihi asmaaun lihadihi lmusamayaat kuwaanay musamayaad u kuwaanay asmaa u yihiin kuwe jiimka wuxuu ism u yahay ja-da marka ja xa kha da da ra za kuwaas waa xuruuftii asmaadoodina aljiimu alxaa alkhaa addaal addaal alraa azaa asmaadii fahuwa almucarafu bilalifi wallaam kalrajuli wاlgulaam isimka adaadka lagu tacriifiye waa midka alif iyo laam lagu tacriifiye kalrajuli wاlgulaam sida alrajul iyo algulaam oo kale waa mucarafun biladaa wa hiya adaadkuna qismaani waa laba qaybood ashu waxay u qaybsantaa laba qaybood oo mucarifada ah asha aan ka hadlayna oo asha mucarifada ah waa laba qaybood cahdiyatun wa jinsiyatun al la yidhaahdo cahdiya iyo al la yidhaahdo jinsiya mid kasta oo labadooda ka mid ahna waa saddex qaybood cahdiyadu waa saddex qaybood jinsiyaduna waa saddex qaybood walcahdiyatu asha cahdiyada ah imaa lilcahdi dikri waxay faa-iideydaa alcahdu dikri cahdiye maxaa loogu magacaabay asha cahdiya waxaa loogu magacaabay lianna madkuulahaa machuudun cinda almukhaatab midka ay gashay ayaa machuuda machuud maxaa laga wadaa macluum ayaa wuxuu yahay wax la yaqaano cinda almukhaatab qofka markaas aa la hadle waa wax uu yaqaano oo u garana ashaas sidaasaa loogu magacaabay alcahdiyaa haddaba asha cahdiyada ah mar waxay gashaa oo ay faa-iideydaa alcahdu dikri alcahdu dikri maxaa laga wadaa isimka ay gashay ayaa machuud ah macluum ah oo see macluum ku yahay liannahu dukira qablu markaas ka horaa soo sheegtay waa machuud waa macluum oo see macluum ku yahay liannahu dukira qablu markaas ka horaa lasoo sheegay isimkaas naftirkiisa bian yataqadama limasxuubihaa dikrun isimka ay gashay baa dikri usoo hormaray saas daraaddeed bay marka machuudo ku noqotay isimkani machuud uu ku noqday haddaba waxaa machuudka ah asha miya mas isimka ay gashay isimka ay gashay see machuud ku noqday see macluum ku noqday lidikrihi awalan markii horaa lasoo sheegay oo maxaa ka mid ah jaa'a rajulun nin baa yimid faqaala arajulu ninkii baa wuxuu yidhi al hadda maxay gashay rajul soo ma gelin rajulkan waa machuud oo see machuud ku yahay oo macluumuu ku noqday hadda markaas ka hor aan soo sheegay asagoo mujarad minhaa ah marka haddaa idhaahdo jaa'a rajulun faqaala arajul waa isla asagii la soco nin baa yimid markaasuu ninkii wuxuu yidhi waa isla asagii hadda la soco marka waa machuud lidikrihi sheegitaankiisa darteed markaas ka hor lasoo sheegay imaa lilcahdi dikri tusaale ahaan fiiha misbaax dhexdeeda waxaa ahaaday iftiin wax ifa almisbaaxu shaygaas ifa fii zujaajatin wuxuu ku jiraa quraarad ama dhalo azujaajatu dhalada haddaba almisbaaxudan isimka ay gashay ee misbaax ah waa machuud ashaan waxaa leeya waa cahdigeedu waa cahdi dikri dikri maxaa loogu magacaabay hadda midka ay gashay isagoo al aan wadana markaas ka hor la sheegay oo ilaa waxaa la yidhi fiiha misbaaxun baa la yidhi markaas almisbaaxu waa kii hadda lasoo sheegayo fii zujaajatin azujaajatu isla ayadii waayo waa laftigeedii haddii isim la sheego isagoo nakiro ah kabacdina uu soo laabto isagoo alwata waa caynuhu waa isaga naftad ahaantiisii caynu lwal aa la yidhaahdaa waa kow haddii lasoo sheego isagoo alwata haddana mar labaad la sheego isagoo alwata waa caynu lwal labadaas masalo midda hore jaaanii rajulu faakramtu rajula waa isla asagii jaaani rajulu faakramtu rajula waa isla asagii labadaas masale waxaa la yidhahdaa athaani caynu lwal laba masalo waxaa jirta la yidhaahdo athaani gayru lwal midka hore waa ka duwan yahay maxay yihiin isimaa la sheegay isagoo mujarad ah oo nakiro ah haddana nakiro labaadaa soo laabatay waa gayruhu ee caynuhu ma aha tusaale ahaan jaaanii rajulun fa akramtu rajulan isagii miya mase waa mid kale mid kale oo ah haddii isagoo alwata la sheego marka hore marka labaadna uu soo laabto isagoo nakiro ahna waa gayruhu tusaale ahaan jaaani rajulu faakramtu rajulan caynuhu miyamas waa ayruhu gayruhu waay waa nin kale marka labana waa caynu lwal labana gayru lwal nin nuxaada ka mid ah ayaa abyaad ku jamciyey saddex ka mid ah afartaas mas'alo afartooda laakiin muusan wada jamcin muxuu yidhi ثuma min alqawaacid اlmushtahira إidaa atat nakiraة mukarara tagaayaraa wain yucaraftaani tawaafaqaa kada اlmucarafaani shaahiduhu اladii ruwiina musnada lan yagliba اlcusru yusrayni abada xadiis weli buu daliishaday wuxuu yidhi uma min alqawaacid almushtahira qawaacidda caanka ah cinda nuxaa waxaa ka mid ah idaa atat nakiratun mukarara haddii nakiro ay mar labaad soo laabato taqaayara waa kala duwan yihiin muxuu la jeedaa masaladuu ka wadaa jaaanii rajulun faakramtu rajulan kii hore ma ahaan uu leeyahay waa mid labaad waa middii aan dhehina waa kayru lwal idaa atat nakiratun mukarara tagaayara wain yucaraftaani midka labaad haddii la tacriifiyo isagoo kii hore nakiro ahaa tawaafaqa waa isleeyihiin waa caynu lwal muxuu la jeedaa jaaanii rajulun faakramtu rajula waa caynu lwal kada lmucarafaani waxaa lamiduhuu yidhi caynu lwal marka uu noqonaa markii labadooduba la tacriifiyo oo ula jeedo jaaanii rajulu faakramtu rajula isla mid intaasuu sheegay maxaa ka maqnaay halka xaboo ka maqan kee waaye kayru lawal waa hekee jaaani rajulu faakramtu rajulan oo kan labaad uu tankiirsan yahay isagu laakiin intaasuu sheegay markaasuu wuxuu yihi shaahiduhu daliilkiisa aladii ruwiina ama aladii rawiina musnadan waxaa u daliila buu yihi xadiiskii aan warinay bisanadihi aan ku warinay oo nabiga laga wariyey sala allahu alayh waala wasalam oo muxuu yidhi lan yagliba alcusru yusrayni abadaa hal culays laba fudayd kama adkaado xadiis nabiga laga wariyo waay uu leeyahay lan yagliba alcusru yusrayni abadaa xadiiskaas marka muxuu tilmaamaa aayadda qur-aanka ah oo allah uu leeyahay fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran haddau culaysku fiirso waa soo laalaabtay fa ina maca alcusri culayskaas alsow kuma jirto yusran ina maca alcusri haddana waa soo laalaabtay isagoo al wata kayru lawal miya mas caynu lawal caynu lawal waaye waa hal culays waa isla asagii yusriguna waa soo laalaabtay laakiin mar kasta wuxuu soo laalaabanaa isagoo nakiro ah fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran waa soo laalaabtay kayru lwal miya mase waa caynu lwal kayru lwal marka meeqa cusri hayna aan haynaa hal cusri hal cusri yusrina meeqan haynaa laba yusri nabigu marka waxaa laga wariy inuu yidhaahday hal culays laba yusri kama adkaan karo marka idaa laqiita cusran faاntadir ilfaraj yusrigu waa badan yahay cusriguna waa yar yahay marka farajaa soo dhow macnahasaas qofka marka haddii kurba ay ku dhacdo oo musiiba ay ku dhacdo oo balaayo ay ku dhacdo inuu sugi waayo haddana laakiin laabudda min faraj farajaa usoo socda فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة وحلمت هذا وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول مكي هرا مسوى متك له أسجل الله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فرعون رسول الله دري فعصى فرعون فرعون وحو عاسي الرسول rasuulkii hadda lasoo sheegaayo ilaahay xaggiisa laga soo diray mise waa rasuul kale asagii waay nabiy llaahi muusa aw lilcahdi dihni ama asha waxa ay gashaa waa machuud machuud see ku yahay see macluum ku yahay bian dukira qablu ma aha laakiin machuudnimadiisa iyo macluumnimadiisu waa dihni dihni waxaa laga wadaa qof kasta maskaxda uga jirtaa waa wax qofku uu og yahay laakiin dihnan uu og yahay markaas kahor lama soo sheegin waa wax maskaxda lagu haayo aw lilcahdi dihni naxu id humaa fi lgaari markii nabiga sala allahu alayhi wacala alihi wasalam iyo saaxiibkiis abubakar ahaa ay qaarkii ay ku jireen algaar waa mucaraf biladaa marka la tankiiriyana waa qaarun waa la yaqaanaa oo see loo yaqaanaa markaas ka hor miyaa aayadda lagu soo sheegay maya laakiin qof kasta oo muslima oo siirada nabiga la socda sala allahu alayh waala wasalam qaarkaas waa macluumun cindahu dihnan maskaxdu uga jira waa godkii ay galeen abubakar iyo nabigu markii ay ka carareen nimankii mushrikiinta ahaa ku raad joogay ilaa nebigu sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu doortay inuu la saaxiibo hijradiisa qofkii adduunka ugu jeclaa oo ah abubakar isaguu doortay inuu la saaxiibo dadkii kale nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waala salam hala sii hijrood hala sii baxo axabu nnaasi ilayhi marka hijrada waxaa ku jirta manqaba cadiima lisaaxibi rasuuli illah sala allahu alayh waala salam wa abubakrin sidiiq oo nabigu naftiisa uu ku aaminay sala allahu alayh waala alih wasalam labadoodii baa marka ilaahay ka sheekeen id humaa fi lgaar saasuuna ahaa abubakar radia allahu canhu fi xayaati nabiy sala allahu alayh waala alih wasalam xataa isagii cumar maray isqabsadeen nabigu sala allahu alayh waala slam cumar waa ku xanaaqay markaasuu wuxuu ku yidhi hal antum taariku lii saaxibi war saaxiibkay ma ii dhaafaydin cumaraa lagu leey saas ammaan ma ii siina saaxiibkay nabigu saasuu ku yihi sala allahu alay slam hadii saxiix ah hal antum taariku lii saaxibi saaxiibkay ammaan ma ii siihaydin cumaraa saas loo canaantay radia allahu canhu ilaa cumar markii dambe abubakar uu ka celiyey o rasuulka ilaahay anaa ka gardarnaay si uu nabigu dejiyey sala allahu alay slam anaa ka gardan ka gardarnaa rasuulka ilaahay nabigu marka wuu tilmaamo wuxuu idhaahday wuxuu i rumeeyey abubakar markaa dhahdeen marka igu gaaloodeen ayuu i rumeeyey markaad i beenideen ayuu i rumeeyey markii xoolihiina ay diideenna xoolihiisu ugu xidhiiriyey وهذه منقبة منقبة أيما منقبة أبو بكر رضي الله عنه صاف النبي أماني ومع ذلك رافضة وكبح سلايا أو للعهد ذيني بأن عيد مصحوبها ذينا إذ هما في الغار أو للعهد الحضوري أما عهدك حضوري ama ashu waxay gashaa isim machuud ah oo see machuud ku yahay likownihi xaadiran markaas waa xaadir oo meeshuu joogaa mukhaadabka agtiisa xaadiruu ku yahay tusaale ahaan waxaa leedahay haada arajulu ninkan asha isimka ay gashay oo rajul ah waa macluum heesee macluum ku yahay lixuduurihi waaba tilmaam baa markaas maxaa kaloo ka mid ah alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maanta akmaltu lakum diinakum waxaan idin dhammaystiray diinkiinna wax kaloo idinka dhiman oo diin ah ma jiro wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina asha isimka ay gashay oo yowm ah markiisi hore nakiru ahaa laakiin hadda waa macruuf waa macluuma see macluum ku yahay maantadan la joogo ayuu ilaahay leeyahay waa maalinta ayaddaas ay soo dega waa yowmu carafa waa yowmu jumucatin ayadoo nabigu sala allahu alay wasalam uu carafo taagan yahay fii xajati lwadaac sanadkii tobnaad ee hijiriyada alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina diinta islaamkana diin aan raallihaan idinkaga noqday wajinsiyatu asha jinsiyada ah ima litacriifi ilmaahiya intaas waxaan uga soo baxnay ashii cahdiyada ahayd haddana waxaan gelaynaa ashii jinsiyada ahayd jinsiyaduna waa saddex nooc ima litacriifi ilmaahiya waxay faa-iideydaa maahiyada inay tacriifido maahiyada ma taqaanaa waa midii aan dhihi jirnay waxay tacriifidaa ismu jinsiga ismu jinsiga marna waa la tacriifiyaa aan dhahnay marna lama tacriifiyo soo ma ahayn marka aan la tacriifin waa marka aan lasoo xaadirinin laakiin marka lasoo xaadiriyo waa la tacriifiyaa tusaale ahaan tilmaamaha iyo sifaadka ay rijaashu ay leeyihiin ayuu qofkaani intuu ururiyu maskaxda dhexdeeda wuxuu uga sameeyey malaf tilmaamahaas mushtaraga ah oo afraaddaas ka dhexeeya qofku meeluu ku kaydiyaa maskaxdu meelay ku kaydidaa ismujinsiyaa la yihahdaa marka marka meeshaas ay joogaan ismujinsi rajul waa ismujinsi ma la tacriif kara haa waa la tacriif kara waa see loo tacriifinaa waa lasoo xaadirinaa markaas lasoo xaadiriyo al baa la gelinaa waxaa leeyahay alrajulu ashaan marka waxay tacriifina waa ismu jinsigaasa la soco waana soo marnay markii aan soo maraynay xaggee calamu jinsiga markii aan soo maraynay waxaa haddaba ashaan isimka ay gashay iyo isku mida calamu jinsigaan dhahnay soo maahayn waa isku mid laakiin tacriifkoodaa kala duwan mid kastoo labadooda kamid in kastoo mucaraf u yahay laakiin midna waxaa lagu tacriifiyey ashaan midna waxaa lagu tacriifiyey calamiyada ila midna waa calam midna waa mucaraf bi hadihi ladaa waana soo marnay litacriifi lmaahiyati tusaale ahaan wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wax kasta oo nool waxaan ka abuurnay biyo wajacalnaa min almaai kula shayin xayin biyahaas macruufka ah oo dadka dihnigooda xaadirka ku ah waa la waa la tacriifay marka alaa la geliyey taasi marka waa ashii tacriifu lmaahiya wa ima listiqraaqi alafraad ama ashaasi waa asha cumuumka faa-iideyda cumuum ay faa-iideydaa listiqraaqi alafraad afraadda maashayntooda afraadda maashayntooda waxaa loola jeedaa waxaa kala jira isim caam ah iyo isim mutlaq ah waa kala duwan yihiin alcaam iyo mutlaq waa kala duwan yihiin mutlaqa waxay isleeyihiin nakirada iyo mutlaqa waa isleeyihiin haddaan idhaahdo rajulun nin kasta oo baaliq ah oo dakar ah oo min bani aadam soo kuma idlaaqi karo laakiin ayagoo wada jira dhammaantood rajul maku wada idlaaqi karaa mase calaa sabiili lbedel aan ugu idlaaqi karaa calaa sabiili lbedel haadaa rajul wa hada rajul wa hada rajul wa hada rajul laakiin ayagoo dhan rajul ma wada dhihi karaa maya lama wada dhihi karo kaas marka waxaa la yidhaahdaa mutlaq markuu sidaas yahay oo aan wax sifa iyo wax tilmaan aan la raacin oo aan la qaydin haddii la rabo in la qaydo markaas waa in tilmaan la raaciy oo tusaale ahaan la yidhaha rajulun aswad ama abyad ama tawiil iyo wax lamida waa in la markaas waa qaydan yahay isimka caamka ah laakiin waa isimka afraadda oo dhan hal mar ku wada dhaca calaa sabiili lbedel maaha calaa sabiili lbedel maaha tusaale ahaan waanoo idhaahda kullu rajulin nin kasta hal nin muu ku dhaca markaas kullu rajulin fii hada almasjid haddaan dhaho yaqa calaa waaxid minhum mase wax kasta oo rajul ah oo baaliq ah oo oo baaliq ah oo min bani aadam oo dakar oo ku dhacaa hal maruuna ku dhacaa soo ma aha calaa sabiili badel laakiin ma aha caam waay marka cumuumkaas marka rajul xaggee ka helay kulludaana waxay ka mid tahay min adawaati alcumuum ashaanuna waa la mid marka kullu booskii ay joogtay ashaanu joogta marka anoo dhaha kullu rajul iyo alrajul anoo dhaha waa isku mid marka haddii ashaani ay tahay ashii cumuumiyada ahayd oo cumuumka faa'iideynaysay inuu cumuum faa'iideyna waa dhici kartaa inaysan cumuum faa'iideyneyna way dhici kartaa mafhuum soo maaha waa midda marka cumuumka faa'iideyda middaan istiqraaqu lafraadna wuxuu la jeedaa xukunkeedaa wuxuu kala gaaraa afraadda oo dhan istiqraaq macnaheedu waa maashayn qofka marka uu badda ama biyaha uu ku dhex dhaco biyuhu sow dhan walba kama xigaan qariqa fulaanu fi lbaxri marka leeyahay macnaheedu waa maxay wuu tiimbaday biyihiya marka dhan walba ka xiga way maasheeyeen xukunka marka waxaa ashaan ka horeeya xukunka uu wato ayaa wuxuu kala gaara halagooda afraad oo dhan oo hal xaba ka tegi maayo tusaale ahaan wa khuliqa alinsaanu daciifa insaankii waa la abuuray isagoo daciif ah ashaan booskeeda marka kullu waa geli karnaa dawaatulcumuumkii ah oo waxaan dhihi karnaa wa khuliqa kullu insaanin daciifan insaan kasta insaan kabaxa maa jira insaan dacfigaas in lagu abuuray kabaxa maa jira ma jiro cumuumay marka faa'iideyna aw listiqraaqi khasaa'is alafraad ama waxay faa'iideydaa afraadda khasaa'istooda inay maasheydo taas marka waxay maasheynaysay cumuumkeedu wuxuu gelayay afraadda laakiin al waxaa jirta afraadda aan gelin laakiin sifaadka afraaddu ay leeyihiin mid camimtaa jirta sida taasi afraad ay u camime ayay tanna tilmaamaha afraad ay u camime marka taasna waa istiqraaq afraad tanna waxaa la yidhaha istiqraaq khasaa'is alafraad khasaa'is marka waxaa laga wadaa sifaadka ama tilmaamaha tusaale ahaan anta arajulu cilman maxaa laga wadaa haddaba anta arajulu cilman ma waxaa loola jeeda adigu nin oo dhan aad tahay maa laga wadaa nin adiga dhexdaada ka baxsan ma jiro maa laga wadaa nimankii oo dhan dhexdaaday ku jiraan saasa laga wadaa maya nimankii oo dhan isagu hadda ma wada liqin ee laakiin waxaa ul waxaa loola jeedaa tilmaamihii afraaddan ay lahaayeen afraadda jinsigan ku jira jinsiga ah rijaasha tilmaamihii ay lahaayeen ee xagga aqoonta ahaa aday kugu wada jiraana laga wadaa adaa istiqraaqay waxba kaama baxsanaa laga wadaa ijtamaca fiika kullu khasaa'isi hada aljins tilmaamihii ay lahaayeen oo ah xagga aqoonta marka cilman haddii la raaciyo waxaa laga wadaa afraaddaas tilmaamihii ay lahaayeen oo ah xagga cilmiga ayaad istiqraaqdayaa laga wadaa laakiin haddii la dhaha anta arajulu bis haddii la dhaho macnaheedu marka waxay noqonaya tilmaamihii ay lahaayeen oo dhan waxaa soo hoosgelaha shajaacadii aqoontii deeqsinimadii waxaasoo dhanaa soo hoosgela anta arajulu cilman hadda waxay ka dhigan tahay anta kullu rajulin cilman laakiin nin oo dhanaa maashade lagama wadee cilmigii rijaashu ay lahaayeen oo dhan adiga alaqdayaa laga wadaa yani aqoontoodii oo dhan aday kuu kulantay wa tubdalu laamu al al laamteeda miiman miim baa loo bedelaa fii lugati ximyar qolada ximyar la dhaho ximyar waa qabiilo ka mida qaxtaaniyiinta qaxtaaniyiintuna waa nimankan reer yaman carabta waxay u qaybsantaa qaxtaaniyiin iyo cadnaaniyiin qaxtaaniyiintu waa reer yaman cadnaaniyiintuna waa qolada nabigu ka dhashay sala allahu alayh waala ali wasalam marka waa qabiilo ka mid ah ximyar meesha carabta kale al ay ka dhahaan oo ay isticmaalaan laam iyo hamzo ay waxay isticmaalaan hamzo iyo miim al meeshay ka leeyihiin waxay leeyihiin am alrajulu waxay leeyihiin am rajulu algulaamu meesha carabta kale ay ka qaaya waxay leeyihiin am gulaamu alkitaabu booskeedii waxay leeyihiin am kitaabu axkaamtii laamta iyo hamsadu ay lahaayeen bay miimtan iyo hamsadaanuna leeyihiin waa isku mid wa tubdalu laamu al al laamteeda miima miim baa loo bedelaa fii luqati ximyar nimanka ximyar la dhaho luqadooda wallahu aclam